habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kusoo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya booqasho rasmi ah ku tegay magaalada dooxa ee dalka qatar dowladda federaalka soomaaliya oo dalka ka ceedhiday laba ruux oo ajaaniiba kadib codsi ka yimaada xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo lagu soo bandhigay muuqaal c c t v-da ay ka duubtay weerarkii ka dhacay isgoyska siinaa ee magaalada muqdisho bajaajilayda muqdisho oo si adag kaga hadlay go'aan ka soo baxay maamulka gobolka banaadir waafayna ka soo baxaya dagaalo xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool maamulka puntland oo ku eedeeyay dowladda federaalka soomaaliya rabshado ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada garoowe ee gobolka nugaal iyo weeraro kale oo dhinaca cirka ah oo lagu garaacay xarunta caasimadda u ah yukrain ee kiyef
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeennimo wanaagsan akhyaartana dhegaysataay caawa waa habeennimo talaada ah ay arbaca ay soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha may sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu doroon markaana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan haddii aan ku bilaabno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku tegay magaalada dooxa ee dalka qatar iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo galabnimadii maanta ka baxay magaalada muqdisho ayaa gaaray magaalada dooxa ee dalka qatar halkaasi oo ay kaga bilaabo doonto booqasho rasmi ah oo kulan kula qaadan doono ama kulamo kala duwan oo kula qaadan doono madaxda dalka qatar oo ay ka wada arrinsan doonaan arrimaha muhiimka ah ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda qatar madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaana maanta lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada dooxa ee dalka qatar halkaasi oo ay kaga bilaaban doonto booqashadaasi rasmiga ah oo qaadan doonto muddo laba maalmood ah madaxweynaha soomaaliya ayaa martiqaad waxa uu ka helay amiirka dalka qatar mudane sheekh tamiim bin xamda thani waxaana uu la qaadan doonaa kulamo ku saabsan kobcinta iskaashiga labada dal amniga iyo dhammaystirka hirgelinta heshiisyadii ay horu galeen dowladaha soomaaliya iyo qatar sidoo kale labada wadan ayaa waxay ka arinsan doonaan iskaashiga dhinaca maalgashiga dhaqaalaha iyo waxbarashada iyadoo madaxdu iyo diblomaasiyiintu ku weliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya safarkiisa dooxa ay kala siixan doonaan dhigooda ee markaasi dalka qatar heshiisyo iyo weliba is-afgarajo ku qotama danaha ka dhexeeya labada dowladooda madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa booqashadan uu ku tegay dalka qatar waxaa imaaneysaa iyada oo dowladda qatar muddooyinkii ugu dambeeyey ee ka mid ahayd dowlado xiriirkooda kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya uusan ahayn mid markaasi caga buuran ku taagan waa hagaag dhinaca kaleetana haddii aynu fiirino maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo bandhigtay muuqaal c c t v-du ay ka duubtay weerarkii ka dhacay isgoyska siinaa ee magaalada muqdisho wariyahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa eegaya warbixinta warkan
degay askartii nabad sugidda labada askarioo ugu horreysay oo jak boontiga ku qorneed meeshii intaan ka waday aan waxaa ihi makeen askartaan difaaca ka bixi meeshaan soo kala galeen nin kasta meeshiisaa ku laabto sidaa darteed mudane guddoomiya waxaan codsanaya in dhaga weynananu maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho ah waa muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee c c t v toddobailabaatankii febraayo ee sanadkan markaasoo ay wax ka dhaceen isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho waxaana maanta lagu soo bandhigay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kadib markii maxkamadda la horgeeyey saddex iyo toban eedaysane oo loo tiiriyey kuluglahaashiyaha dhacdadii ka dhacday isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada yaakshid ee gobolka banaadir oo dhacdadaas goobjoog u ahaa ayaa maxkamadda ka hor sheegay wixii uu habeenkaas arkay albaabkuu soo furay albaabka kadib markuu soo furay wuu u hubiyey baawarka inaan saarnaman kadib wuxuu ii sheegay inaan xiriir samaysto waxaan ku dhaha maxaa xiriir u samaysana idhikaarkayga waa u- waa ujeedaa Een, baabuurku waa saaranahay guddoomiyii degmada maxaa xiriir u samaysanaa amarkaas yaa bixiyey calaa kulli xaal war ma rabe xiriir samaysaa laydhaha kadibna baabuurku hor istaagay askarigii Ee, baabuurkii anigana ciidana gaariga ii saarnaa ciidanka way degteen ciidankii markay degteen ee dhulka daateena xoogaa meesha inay mushkilad ka dhalanaysaan u arkay waxaan baabuurka igu waday ee, sargaal ka ti- ee, tirsan ciidanka nabad sugidda oo loo magacaabo cukaash sargaalkii waxaan dhaha dego ciidankayga dhulka jooga dhan baabuurka soo saar si mushkilad meesha ugu dhicin wuu degtay dhammaan wuxuu ku soo celiyey ga- gaarigii Een, markuu gaarigu ku soo celiyey ninkaan xiriir samaysan dhahay waxaa ii yimid askari kale oo oo booliiska ka tirsan wuxuu igu dhahay guddoomiye anaha wacaaya taliyaha eh, raali noqonay ii kaadi waxyar marka aan sidaas sugaayey een, gaari cabdibilaa oo dhishii ka saaran yahay wuxuu soo istaagay horteeda meel u dhow wuu soo istaagay Een, markaas cukaashaa dhulka joogay gaariga cabdibilihii oo aado oo la- oo la- oo la hadlaaya macnaha oo dhahaya "Maxay- maxay- maxaad difaac u gelaysiin oo meesha dhibaatada ka jirta maxay tahay aniga markii dambe go-aan waxaa ku gaaraba inaan meesha ka laabto Een, oo aan jegboontiyadaas kale iska maro anigoo darawalkii ee, cukaasha dhulkii iga taagan yahay ee, albaabaa iga furnay albaabka gaarigaan soo xirtay anigoo sugaa inaan baxo aan daahsaday ciidankii meesha xoogaa waa daahsaday waqti waqti badan ay ugu qaadatay inay oo soo laabto asigana gudahoo sii galay kadib albaabkaan furay albaabka markaan furo saa u degi maago oo dhihi ee, maxaa dhacay maxaa inta u taagana dhihi maago xabadaa igu soo bilaabatay albaabka markaan furi maago kadib albaabkaa soo loo garaystay gaarigaan dhishiikaan isla markii xabadan ugu- ee, ku soo xigay micnaha dadkan oo ka mid ah dhibanayaashii ay waxyeeladu ka soo gaartay wixii habeenkaas ka dhacay isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho kadib markii ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay halkaas isku rasaaseeyeen iyadoo in ka badan toban qof ay ku dhinteen sidoo kale ay waxyeello ka soo gaareen goobo ganacsi iyo gaadiid halkaas marayay waxayna maxkamadda ka hor sheegeen inay cadaalad helaan horteenna u socotay baa iskoo sid- ee, siinaayan ku soo soconnay horteenna xarig qorguna qorga baas la geeyo ahayo dhashiika camal u dhacaya inuu dhashiika ay qor kale ahay ma aqaan inuu ridaa ma jeedin laakiin horteenna in iskooyska siinaay askarta joogtay inay ay hubka ugu duwan xoog la inay noo adeegsatay yaa maaragta maantaas hameen waxay ahayd hameen ay ahayd xilligaas hay noo adeegsata marka een, dowladda sharafta le waxaan ka codsanayo maadaama aan naafoobaan oo gacanta kala owlka dhafaaha inay maaragtay een, dayna lagu leeyahay saalka sigta dayntii nin iga bixiya deertana waa iga rabaa laba saddexdaa biloodna waa jifo ilaahay adeegis dowladda sharafta waxaan ka cuslaa guddoomiya in maaragtay een, islaan degdega dugfarada waa qabo- ka- ee, shaqadan kama qaba karaan gacanta bab waaye kati bahasha waxaas walax leedi wuroon yaayeen biraad xoolan kabacdina waxay kusoo xireen een, hadda wataas waa ku dari argartaa guddoomiya wataas marka een, ilaahay duguroon yahay ee, aan geli hadda sucela gacantaas gabacdi halka shaqaalaha ku jira wax aan anigu isan leedo hadda kabacdina maayo dayna waa lagu leeyahay si aan maaragtay meelo ka bilaaban ma aqaan dowladda sharaftal waxaan ka codsanayaa maaragtay inay in gaara waayaan maakaasa markii aan dhacay waan anoo dhulka fadhiyo dhulka jiifo oo xabadii wixii xabada aad u badan naga dul dhacay mootadii gubashadeeda ay kicisa aniga waa adkaysa waaye mootadii wax ka soo baxayaaba jirka iga galgalay iyo xiska iyo meeshaan adiga wixii meesha ka dhasho oo adiga gubashaa ka dhacda mogtahay waxaa igu soo fafaniinayo biro ah dowladda waxaan ka dalbanaa inaan cadaaladda helno dadka dhan oo meesha dhibta ku gaaray anigana aan cadaaladdeeda hore mootadeeda waa ku shaqaysanayay aan ku shaqaysanayay een, qof iska masaakiinaan ahay oo saaxiibul ciyaal ah marka in dowladda ay wax noo qabato xeer ilaaliye axmed cabdulle ayaa maxkamadda ka codsaday in saddex iyo tobankan eedaysan ee maanta maxkamadda la horkeenay in aan looga gudbin qodobada sharciga ah ku filan in eedaysanayaashan ay geysteen faldembiyeedyada aan ku soo eedeynay bacdamaa maxkamadda aan hor keennay markhaatiyaal noolnool iyo dhibanayaashii dhibka loo geystay bacdamaa maxkamadda aan hor keennay hubkii eedaysanayaashan ay ku hubaysnaayeen bastooladihii ay wateen iyo qoryihii ay wateen rasaastii ay rideen ee caddahay mudane guddoomiye bacdamaa aan soo bandhignay kaameradii c c t v kaamerada isgoyska ku xirneed oo laga wada arkaayo dhammaan eedaysanayaashan fildambiyeedka ee goobtaas ka geysteen ma ahayn furin dagaal ee waxay ahayd isgoys dhan oo zaxmaddiisa ay badan tahay dadweynahana ay ku badan yihiin looguna talagelin in rasaas lagu rido sidaa darteed mudane guddoomiye waxaa maxkamadda si xushmad looga codsanayaa faldembiyeedkan ma aha faldembiyeed dowladda ay qaadanayso sida qareennada ay sheegaayeen ma ahan askar ku jirtay oberation loo diray oo howlgal loo diray oo wixii ay geystaan ee dowladda qaadaysa ma aha wax walba oo meeshaas ka dhacay mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanayso gacantii geysatay sidaa darteed mudanu guddoomiye eedaysanaha koowaad oo ah ninka gaandhariga dheshiikaha ka ah oo lagu magacaabo sheelare wuxuu goobtaas ku dilay lix muwaadin oo soomaaliyeed wuxuuna ku dhaawacay afar qof oo muwaadiniin soomaaliyed uu ka mid yahay guddoomiyihii degmada iyo guddoomiye ku-xigeenkiisaba waxaan maxkamadda si xushmad la uga codsanayaa waxaan tusinay maxkamadda muuqaalkii ee dadkii uu dilay eedaysanaha koowaad oo wejiyadooda laga dareemaayo rasaasta dheshiika sida ay u goygoysay waxaan maxkamadda ka codsanayaa in eedaysanaha koowaad maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta lixda marxuun oo ku dilay goobtaas weliba waxaan maxkamadda ka codsanaya sida ugu dhaqsiyaha badan in loo fuliyo dilkaas uu geysta eedaysanaha si la mid ah maxkamadda waxaan ka codsanayaa in eedaysanaha labaad iyo saddexaad oo dilay askari muwaadin soomaaliyeed ah oo boliiska ka tirsan oo isdhiibay gacanta taagay qori isagoo haysta oo jawaabi karo dagaalami karo balse ka doorbiday maadaama ciidanka meesha joogay asagaba ay isleeyihiin
codkaasi waxaa u dambeeyey warkii waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir geesta kaleetana dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka ka ceriday laba ruux oo ajaanib ah wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka ka ceriday laba ruux oo ajaanib ah kadib codsi uga yimaaday xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka labadaas ruux oo ku eedeeyey inoo ay ku eedeysay anirade oo uu ku eedeeyey xafiiska xeerlaalinta guud ee qaranka inay ku xadgudbeen shuruucda iyo weliba xeerarka dalka u yaala labadan ruux oo lagu kala magacaabo jack joseph ochman iyo weliba oo u dhashaan iraadii dalka poland iyo weliba ralaf bernando oo isaguna u dhashay dalka jarmalka ayay markaasi wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dalka ka eriday labada ruux waxay dhammaantoodba anirade ama labadan ruux ay ku xadgudbeen xeerarka iyo shuruucda dalka u yaala iyaga oo ka dhex baxay anshaxa iyo dhaqanka diblomaasiyadeed ee soomaaliya ayaa lagu yidhaahday warkan dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo saartay ama wasaaradda arrimaha dibadda ay kasoo saartay ee labadan ruux ee dalka laga ceeriyay ajaaniibta ah geesta kaleetana haddii aynu fiirino bajaajleyda muqdisho ayaa si adag kaga hadlay go-aan kasoo baxay maamulka gobolka banaadir sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdifataax muumin
subaxii kow toban saac ama arkin oo aanan iska waraxa oo shaqada marka ilama aanin ruxaantay sagaal beri hadhihine bil lagu soo gabagabeyn karo ra'yi ahaan markaan ka hadlay saalkaa maalin inay wax ku dhammaanaya iguma ah laakiin anaga habeen iyo maalin inaan shacabka u shaqayna iyo bajaajlahan u shaqayna diyaaraan u nahay dagaalkan maalmoodoo lagu daray muddada mootooyinka ani markaan fikir ahaan ilama aha markaan fiiriyo yacni inay ku dhammaanayso shalay waxay ku ekeed wakhtigii loo asteeyey in markaasi lagu soo gabagabeeyo mootooyinka ka dhex shaqeeya gudaha caasimadda muqdisho balse cabasho badan oo ka timid qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta muqdisho ayuu maamulka gobolka banaadir ku kordhiyey in muddo sagaal cisho ah markaasi lagu kordhiyo sumadaynta ama kalaraynta mootooyinka ka shaqeeya caasimadda qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta muqdisho iyo mid ka mid ah ee dhallinyarada markaasi iyagu ka shaqeeya sumadaynta ama kalaraynta mootooyinka ayaa iyagu la hadlay dalsa t v waxay qaarkood ay sheegeen in muddadaas sagaalka cisho ah suuragal aysan ahayn in markaasi lagu buufiyo ama lagu dhammaystiro kalaraynta ama sumadaynta mootooyinka saalkaa maalin inay wax ku dhammaanaya iguma ah laakiin anaga habeen iyo maalin inaan shacabka u shaqayna iyo bajaajlahan u shaqayna diyaaraan u nahay anaga guddoomiyaheena wuu nagu amray habeen iyo maalin inaan shaqayna wax cilid ma haysa wax cilid ma jirto guddoomiyahana markiina wax walba adeega u baahannahay rinjiga iyo wax walba oo noo keenaa habeen iyo maalin waa u shaqaynaynaa sagaalka maalinna wixii ku soo baxa waa arkeenaa wixii kale edan kama hadli kori aniga nin hadda magaalada markaan sii dhex maraya habeenkii hooyinaya boqolkii sagaashan iyo shan way buufsan yihiin macnaha shanta nimana haddana waxay tahay macnaha haddana safka hadda maraan banaanka hadda banaankaan taaganahay gudahan ka soo baxay markaan fiiriye labada saf way kakala dheeryihiin kolley sagaalka maalin anaga waxaan jecelnaha inaan ku soo afjarno ayga waa maxamuud xasan cali sagaalkan maalmoodoo lagu daray muddada mootooyinka ani markaan fikir ahaan ilama aha markaan fiiriyo yacni inay ku dhammaanayso mootooyinka inta dhiman in lagu soo buufin karo ilama ahan waayo wakhtigaas lagu daray wakhti yar waayo haddii wakhtiga loo badin lahaa macquul waa ahaan lahayd in lagu soo afjaro ama shan iyo toban kale haddii lagu dari lahaa caadiya ahayd laakiin sagaal maalmood inta dhiman hadda hadda markaa fiirisid magaalada boqolkiiba konton camalaa buufsan kalabar camalaa dhiman kalabarkaas dhiman sagaal maalmood ma lagu soo ma koobi karo hadda kalabaraa la buufiyey kalabarkaas la buufiyey shan iyo toban maalmoodaa la buufinaya oo maanta lix iyo toban ay ku tahay marka sagaalkaas maalmood ilama aha anaynay ay soo gabagaboobayso
kiyo kuwii kala kala reen rag baa xalay meeshaan jiiftay afarta xarumood aad iyo aad bay ma arkin oo hadda shaqada ugu socotaa habeenii maalin inay shaqeeyaan waa suurtagal laakiin een, subaxii kow iyo toban saaca ma arkin oo aanan iska waraxa oo shaqada een, marka ilama aanan ruxaanti sagaal beri hadhihine bil lagu soo gabagabeey karo hay ahaan markaan ka hadlo moodo aan aan ma arkin oo mulkiilayaasha mulkiilada iyo bajaajilada haddayn wanahanin Een, fariinta kilian udirayna waxay tahay horta muddadan waa muddo kooban inay ka dhigaan walba een, bil ay kombaled gareeyaan oo bil ay ka dhigaan waa suurtagal laakiin sagaal beri suurtagal ay la maaniyo waa wax aad iyo aad muddo kooban waa sagaal cisho waa muddo kooban marka ha ku ridhiyaan baa aniga oo intaas baan ma arkin oo aan aan ra'yi aan ku beeri lahay walaa hadda nin walba iyo kartidiisa waaye dowladda haddii ay u soo jeesato arrintan
dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino dhegeystayaal maamul goboleedka puntland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka soomaaliya shaqaaqo ka dhacday magaalada garowe ee gobolka nugaal maamul goboleedka ee soomaaliyeed ee puntland ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey shaqaaqadii ugu dambeysay ama iskahorimaadkii xalay ka dhacay magaalada garowe ee gobolka nugaal iskahorimaadkan ayaa waxa uu dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo ciidamo taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka isku dhacan ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale mid hantiyadeed wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland cabdi faarax siciid jooxa oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa waxa uu sheegay in shaqaaqada xalay ka dhacday magaalada garowe uu ka dambeeyey madaxweynaha soomaaliya sidoo hadalka u dhigay si gaara waxa uu ku eedeeyey ergeyga gaarka ee madaxweyne xasan sheekh u qaabilsan maalgashiga iyo ganacsiga qadar cabdiraxmaan farowle ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud u qaabilshan maalgashiga iyo ganacsiga qadar cabdiraxmaan farowle ayaa iska fogeeyey eedeynta usoo jeediyey wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland cabdi faarax siciid juxa waxaana uu ku tilmaamay mid aanan sal iyo raad lahayn magaalada laascaanood ee gobolka soolna saacadihii lasoo dhaafo waxaa ka dhacay dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo ciidamada deegaanka iyadoo dagaaladaasiin ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac somalilan dhinaceeda waxa ay markaasi guule ay ka sheegatay dagaalka ka dhacay magaalada laascaanood ciidamada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee somalilan ayaa ku dhawaaqay guulo oo ay ka gaareen dagaalo ka dhacay gobolka sool taliyaha ciidanka somalilan genaraal nuux ismaaciil taani ayaa waxa uu sheegay in ciidankooda dagaal lagu soo qaaday isaga oo dhinaca kale kasoo horjeeda markaasi ku tilmaamay huwanta sidoo hadalku dhigay inay dhibaatooyin ay geysteen sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ciidamadooda ay guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka magaalada laascaanood ka dhacay jenaraal nuux taani ayaa tilmaamay inay jiho kala duwan markaasi lagaga soo duulay sida galbeedka magaalada laascaanood bariga magaalada laascaanood iyo deegaano kale taani waxa uu carabka ku dhiftay inay jiraan dhimashaya dhaawac hase yeeshee ma uusan carbaabin intay la eg tahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi cabdirasaaq xasan falaalug oo markaasi u hadlay dhinaca maanilaade oo u hadlay dhinaca ay sahayaan somalilan waxa uu ku eedeeyey militariga somalilan inay dagaalku iyagu soo qaadeen waxaanay u muuqataa in dhinacyadu midba midka kale uu ku eedeynayo shaqaaqada maanta mar kale dib kaga bilaabatay magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaad warkaasi habeenaad ka dhegeysanaysaan oo waraadayaha dalsane magaalada muqdisho xarunta dalka ukrein ee markaasi kiyevna waxaa lasoo warinayaa in lagu qaaday weeraro kale oo hor leh oo dhinaca xirka ah ciidamada dalka ukrein ee magaalada kiyev ku sugan ayaa waxaa lala beegsaday weeraro kale oo dhinaca xirka ah oo ruushka uu sheegay ama uu sheegtay mid ka mid ah inay yihiin kuwii ugu xooga badnaa ukrein ayaa sheegtay in ay dhammaan siddeed iyo toban gantaal ee lasoo riday muuqaaladoodu ay muujinayaan difaacyada cirka oo burburinaya gantaaladaasi balse ruushku waxa uu sheegay dhinacooda in weerarkan oo loo adeegsaday diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo gantaalo uu ku dhacay dhammaan bartilmaameedyadii ay ku wajahnayeen maamulka moscow ayaa sare u qaaday ololahooda weerarada hawada ah oo ay ku qaadayaan toddobaadyadii ugu dambeeyey xarunta waddanka ukrein ee kiyef
warkii habeenaada caawa kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ee khiyaartana dhegeysata ee caawa waa nageynta warkankiisa xiga nabadii warsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel